bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal jimco wanaagsan waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha meey sanada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada wararka subaxnimadan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wadiyahan waxaa ugu door korona xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in horumar laga sameeyey dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka islamarkaana ay sii kordhayso sumcadda soomaaliya ee ku leedahay caalamka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay imtixaanaadka midaysan ee maalinta berito ah waa oo ay ku beegan tahay labaatanka mey oo lagu qaban doono gobollada dalka iyo magaalada muqdisho maamulka gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo ayaa qabtay munaasabad lagu tababarayay dhalinyaro dhammaysatay dugsiyada sare ee geli doona imtixaanaadka midaysan ee berito dowladda federaalk soomaaliya ay qabanayso dowlad goboleedka hirshabelle ayaa faahfaahin ka bixisay dib u heshiisiin lakala dhex dhigay laba beeloodi oo walaalo ah oo ku dagaalamay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi qiimaha lakala siisto qudaarta dalka ayaa sarukac xoogan laga dareemaya taasoo saameyn ku yeelatay nolol maalmeedka qaybaha kala duwan ee bulshada dhinaca kale dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa sicir barar baahsan dowlad goboleedka puntland oo warbixin ka bixi oo ka warbixisay roobab khasaaro u geystay dad reer miyi ah oo deegaan ka samaystay togog biyo ah kuwaasi oo ku rogmaday iyo buurihii hoostooda magaalada colombos ee ohio ee oo ah magaalada labaad oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ayaa ganacsatada halkaasi ka samaystay waxa ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta gobolkaasi xilli canshuuro fara badan lagu kordhiyey akhbaaraadka dibadda warka subaxnimadana adiga kuga hayana waxaa ka mid ah waxaa sii kordhaya muranka u dhexeeya madaxweynaha dalka maraykanka iyo hay-adda f b a da ee ku aadan kuluglahaanshaha dowladda ruushka ay ku lug lahayd doorashadii madaxtinimo ee halkaasi ka dhacday
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxaana dhegeystayaal qodobadii wararkeena ugu door koronaa iminkan u diyaar garooba warkii oo fisan warka subaxnimona saaka waxaa soo saaray sugaal macalin cabdulle xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in horumaro laga sameeyey dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka islamarkaana ay sii kordhayso sumcaddii soomaaliya ay ku lahayd caalamka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu soo dhaweynayey maamulka cusub ee gobolka banaadir oo lagu qabtay magaalada muqdisho
waxay bilowday xukuumaddu inay ka qabato arrimaha amniga tallaabooyin cadcad waad aragtaan maalin walba in la istaajinaayo baabuur dad soomaaliyed isku qarxin raba waxaa laga sii qaadi doonaa tallaabooyin cadcad waad aragteen cashuurtii dalka laga qaadaayay inay korortay oo ay ku korortay khasnada dawladda si mushaarka loogu bixiyo waad aragteen adduunyada qaabkay noola dhaqmi jireen inay soo ifbaxayaan tallaabooyin ah inay wax iska bedeli rabaan waad aragteen dunidu inay diyaar u tahay inay ku shaqayso talada ummadda soomaaliyeed waad og tihiin xukuumaddeeda in ay halgadhuki tahay in la isla xisaabtamo haddii aan rabno inaan ka baxno dhibaatada waa inaan ka leexanaa dariiqyada dhibaatada na geey sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa laba arrin kow sida ugu wanaagsan oo aad ku heli kartiin haddii aad tihiin reer banaadir xuquuqda aad tabanaysaan waxay tahay idinkoo isku duuban inaad garab istaagtaan maamulka gobolka banaadir intaad qabtaan inaad annaga noo soo gudbisaan idinkoo soo maraayo isaga anna waxaan idiin ballan qaadayaa aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadduba inay la shaqayn doonto garab istaagi doontona guddoomiyaha gobolka banaadir aan adduun magaalada
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayuu dhegeystaarkaasi ahaa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay imtixaanaadka mideysan ee maalinta berite oo bisha ay ku beegan tahay labaatanka may oo ka dhici doono guud ahaan dalka soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay xafiiska wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi waxaa guul weyn noo ah wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inay soo gebagabayso diyaargaroogii weynaa ee loo galay howlaha imtixaanka haddaba maalinta sabdiga oo ay bisha ay ku beegan tahay labaatanka may waxaa la qaadi doonaa imtixaankii shahaadiga ee heerka labaad ee waxbarashada qaranka sanad dugsiyeedka labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa imtixaanka u fadhiisanaya sanadkan saddex iyo labaatan kun oo arday waxaana lagu qaadi doonaa toddobaatan iyo toddoba xarumood oo ka tirsan afar maamul goboleed oo kale ah galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed waalidiinta ciidamada qalabka sida inay mas-uuliyad iska saaraan sidii loo xaqiijin lahaa qaadista imtixaanka una fududeeyaan ardada gelista imtixaanka waxaan si gaara uga codsanaynaa madaxda iyo dhammaan shaqaalaha dowlad goboleedyada inay soo dhoweeyaan kormeerayaasha iyo holwadeennada imtixaanka ee ka socda dowladda federaalka gacanna ku siiyaan sidii howlahooda ay ugu fududaa lahayd islamarkaana la ilaaliyaa amniga ardayda iyo howlwadeennada iyo macallimiinta qaadaysa imtixaanka waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii xaqiijiyey oo taabageliyey howlaha imtixaanka kuwaasi oo ugu horeeyaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay-adaha waxbarashada dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan doorkii ay ka qaateen xaqiijinta imtixaanka waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa sidoo kale ciidamada booliiska iyo madaxtooyada taageerada joogtada ah ay siiyaan wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xilliyada imtixaanka maamulka gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo ugu qabtay munaasabad lagu tababarayay dhallinyarada dhammaysatay dugsiyada sare ee geli doona imtixaanaadka mideysan ee maalinta beritaa ay qabanayso dowladda federaalk soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyeena cabdirasaaq maxamed axmed munaasabadan oo ahayd mid dhiirigelin iyo dardaaran ku aadan siday usii horumarin lahayeen waxbarashadooda loogu jeedinayay qaar ka mid a ardayda sanadkani ka qalin jebinaysa dugsiyada sare islamarkaana maalinta beriya lagu wada inay u fadhiistaan imtixaanaadka midaysan ee dugsiyada sare ee dalka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta galmudug qaarkood iyo xubno ka socday waaxda imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya waalidiin arday iyo aqoon-yahaano maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo saree waa beri maxamed macalin siciid ayaana ugu horeyn munaasabada ka hadlay cabrid waxay ku saabsan tahay arday ka qalinjabinaysa dugsiga hoose dhexe sare ee waa beri dufcadii shanaad ardada qalinjabinaysa waxay ka kooban yihiin konton iyo laba arday ardayda qalinjabinaysa haddaan kala qaado gabdhaha waa toban iyo sagaal arday wiilashana waa soddon iyo saddex kaba mahad celinayaa ururka xanaano foundation oo ah urur ka qayb qaata waxbarashada gaar ahaana caawiya ardada aqoonta ah iskuulka waa beri wuxuu mas-uulka yahay oo hayaa toddobaatan iyo laba arday oo ay waxbarashada ay iska kaashadaan ururka xanaana foundation iyo waa beri iskuul ardada waxbarashadeeda ardadooda maanta qalin jabinaysa waxay ku leeyihiin cadad gaaraya toban iyo lix arday waxaa sidoo kale munaasabada iyaguna ka hadlay guddoomiyaha guddoonka waxbarashada gobolka mudug axmed jaamac aadan iyo shariif qadar sheekh maxamuud oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka socday waaxda imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya
waxaan rabaa inaan maamulka iskuulkaan u mahad celiyo marka labaadna waxaan rabaa inaa ardada qalin jabinaysa farxadina in ay la qaybsadno maaha kaliya in waxay lahan jawaabda booto waxaa ku jira waxbarashada iyo wanaag iyo farxad waad baa jirtaa dadka waxbartay aqoon-yahankaa dadka inay ka qiimo badan yihiin inay ka qiimo badan yihiin ilaahay noo sheeg إلهي يقول يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات munaasabadda dhiirigelinta ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare ee waaberi ayaa intay socotay waxaa khudbada dhaxalgal ah halkaasi ka soo jeediyay islamarkaana ku aadan horumarinta waxbarashada waalidiin mas-uuliyiin ka socday hay-adda xanaan oo ah iyo aqoon-yahano soomaaliya iyaguna uu ka mid ahaa brofesor cabdulqaadir maxamed shirwac gudoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha burhaan warsame cigaal ayaana gunaanadkii munaasabadan ka hadlay barashadu ilaahay baa subxaanahu watacaala ku xusa qur-aankiisa oo yidhi miyay siman yihiin kuwa waxbartay iyo kuwa waxbabaran mase maxaa la yidhahdaa waxbarashada qofka waxbartay iyo qofka jaahilka ah waxaa lagu kala miisaaliyaa meel madow iyo meel isiimaysa waad arkayseen waxaad ka baxdeen dugsiga sare ayaad ka baxdeen waa kulow fiican laakiin waxbarashadii dafare kama qodobaan waxaan idinka rajaynaynaa inaad sii dadaashaan oo jaamacaddii sii budowdaan oo aad ummaddan reer galmudug iyo soomaaliba wax u qabataan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka gaalkacyo
dowlad goboleedka waa dowlad goboleedka hirshabelle ayaa faahfaahin ka bixisay dib u heshiisiin la kala dhex dhigay laba beeloodi oo walaalo ah oo ku dagaalamay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka hirshabelle oo u waramayey wariyeena sugaal macali maxamuud ayaa arrintaasi ka hadlay
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آه، أولا وحا هرطة mahad le ilaahay subxaanahu watacaala kadib waxaan maanta gaarnay magaalada beledweyne magaalada beledweyne oo maalmahan baxo oo rabshado ka jireen waxaan u tagnay ujeedada inaan arrimahaas ka qayb qaadano xasilooni kusoo dabaala gobolkii hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo galbeedkeeda maalmahanba ka jiray dil iyo xurguf ay ka jirtay alxamdulilahi waa soo gaarna maanta haddana waxaan ku sugannahay waxaan la kukulanay dhammaan dadkii mas-uuliyiinta meeshaan joogay
waa gartay marka maxaad kala hadlayseen
xaqiiqatan waxaan kala hadlaynay gobolkii iyo sidii loo horumarin lahaa amni ahaan iyo xag maamulba sidii loo gaarsiin lahaa dadkii ree hiiraan amaba ree gobolkan hirshabeellaha ku nool waxaan ka hadlaynay sidii loo joojin lahaa colaadaha ka jira meelahan sidii maamulka iyo iyo iyo stateka-ba loo xoojin lahaa oo loo midayn lahaa dadkan wadan gobolka joogo
wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka hirshabelle ayuu dhegeystaalkaasi ahaa halka aan horey idinkugu iray wuxuu u warramayey sugaal macalin maxamuud maaheene wuxuu u warramayey cabdulaahi kulmiye caddow qiimaha lakala siisto khudaarta dalka ayaa sare ukac laga dareemayaa taasoo saameyn ku yeelatay nolol maalmeedka qeybaha kala duwan ee bulshada faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena xasan yuusuf cali
waxaa sarokac weyn laga dareemayaa qiimaha lakala siisto khudaarta qaybeeda kala duwan taasoo loo sabaynayo inaysan weli khudaarta soo go-in maadaama hadda la galay xilli roobaadkii sarakacan laga dareemayo khudaarta ayaa waxaa ka mid ah sida yaanyada basasha koostada ansalaatada liinta iyo cambaha iyo mooska kuwaasi oo aada qiimahooda hadda cerka isku shareedhay haddaba mar aan maanta booqanay qaar ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho ayaa inoo suurto gashay inaan wax badan ka ogaano sicir bararka ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta oo la hadla warbaahinta qaranka ayaa waxay sheegeen in qiimo kor ballaaran laga dareemayo qiimaha la kala siisto khudaarta magaalada muqdisho halka markii hore ee ahaan jirtay mid aada u qiimo jaban balse hadda qiimihii awal ee ka laba jibaaran
kabsar caleen boqol iyo kontonku awal maxaa la gedi jiray awal waxaa la gedi jiray waxaan labaatan kuna la gedi jiray iyo shan iyo toban kun hadda maxaa la iibiyaa boqol iyo konton kuna la gedaa
awal maxaa la iibi jiray tan awal waxaa la iibi jiray sideetan kun boqol kun haddana hadda shan boqol oo kuna la gedaa haye ansalaatada ansalaatada bacda saddex boqol iyo konton kun waa idana bacda bacda waxaa la gedi jiray awalka hor toddobaatan kun sideetan kun bacda ansalaatada liinta ka war liinta labaatan shan kun labaatan kuna la gedaa iidana kiiladeeda see loo gedi jiray kiilada kiilada toban kun sideed kun algey jiray shan iyo labaatan algeda hadda waxa weeye hadeen ayaan tagtan khudaartu waa yar tahay weligaa go-ay hadda ka hor adiga ramadaanka kalabarkiisan ku rajo weynahay inay dib u soo noolaato hadda waa waa weeye wax beenbeenaho oo mootooyin iyo lagu keenaa suuqan xamarweyna la keenaa sababtaasoo ah iyadoo markii hore weliga uu go'ay sarcigu waa waa gooy asaguna haddee dib loo agleelahaya haddana jidka roobaa galay ay sidaas tahay hadda suuqu hadda waa waa iska degan yahay waa fiican yahay wixii yaroo yimaadaahu suuqaa la keenaa dhanka kale ganacsatada ku hoolan iibinta khudaarta oo iyana dhankooda la hadlay warbaahinta qaranka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in sicirka khudaarta ee xilligani ay rajeynayaan in isbeddel weyn uu ku yimaado maadaama la galay xilli roobaadka dhowaanna ay rajeynayaan in wax badan ay iska beddesho qiimaha hadda la kala siisto khudaarta noocyadeeda kala duwan
aakimaada afgooye qudaarta afgooya ka keenaa ka waran marka eh, waxaa ka mid tahay ganacsatada ka ganacsada khudaarta Ah, berihii ugu dambeeya oo kale isbeddelka iyo qaabka ganacsiga si weyn si weyn si weyn oo isku bedelo weligiisoo u imaadaba walba qudaar ma lehelin haddana qudaarta saaid u soo gashaa marka hore qudaar ma sooma magaalada muqdisho ayaa si weyn loogu isticmaalaa khudaarta noocyadeeda kala duwan iyadoo khudaarta saameyn weyn ay ku yeelatay maqaxyaha iyo xaafadaha magaalada muqdisho waxaana taa sabab u ah isbeddelka iyo qiimo kororka ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan
mahadsanid xasan yuusuf cali dhinaca kale dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa sicir barar baasaan qaar ka mid ah dadka danta yar ee ku nool halkaasi ayaa warbaahinta ugu warramay saameynta ay ku yeelatay sicir bararka ku dhufatay qiimaha la kala siisto qudaradda gobolka waqooyi bari
hadar dheer baan ku noolahay dadka waxaan leenaa waxaan nahay bulshada dadka ugu liita oo ugu tabarta yar wixii oo maciishadii oo dhan waa qaali wax loo dhawaa kara male waa is ognahay oo dadka xaafada oo yacni ku nool eh, xeryaha heerba dadba heer bay u joogtaa dadba heer bay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata eh, eh, mareegtaa laisku gaadiye mareeg waa laisu gaadi say ii muuqato ganacsatadaana arrinta yacni kolba loo aanaynayaa wixii waa qaaliyoobeen awal roob baan tuugeenna waxaan leenahay ilaahay madar kheer qaba ilaahu dhulka noo dhulkii hadduu roobkii dhacay yaa hadda waxaan maqlaynaa waddankii waa kala xirmay kanay noqotay yacni maceeshadii male habar dheer baan ku noolahay dadka waxaan leenaa waxaan nahay bulshada dadka ugu liita oo ugu tabarta yar wixii oo maciishadii oo dhan waa qaali wax loo dhawaa kara male waa is ognahay oo dadka xaafada oo yacni ku nool eh, xeryaha heerba dadba heer bay u joogtaa dadba heer bay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata eh, eh, mareegtaa laisku gaadiye mareeg waa laisu gaadi say ii muuqato ganacsatadaana arrinta yacni kolba loo aanaynayaa wixii waa qaaliyoobeen awal roob baan tuugeenna waxaan leenahay ilaahay madar kheer qaba ilaahu dhulka noo dhulkii hadduu roobkii dhacay yaa hadda waxaan maqlaynaa waddankii waa kala xirmay kanay noqotay yacni maceeshadii male waxaan ku magac dheerahay mukhtaar kala fure marka waxaan ka mid ahay ganacsatada ee xilooyinka dadaab ee ee loodka sokor afar kun iyo shan boqol aan kasoo qaadinayni ee caanahana sidoo kale ee lix kun iyo sideed boqol todoba kun iyo lix boqol saas ah laakiin maanta caanaha kartoonku marayaa sagaal kun sokortan waxay maraysaa lix kun iyo saddex boqol marka waxaa qasab noqotay in annagana waxaan ku darno hiiridii aan gadno boqol iyo afartan shinan caanahana aan gadno kun iyo lix boqol taasi baastidii laakiin yar sideeda waxba isbedel kama imaan marka waxaan leenahay insha allahu tacaala eh, bal intii annagana aan mana dhaafi karno ganacsiga waa shaqadayni Eh, shacabkana ayagana adeegitaanka ma dhaafi karaano waa noloshoodii marka xag allah na- nasri ku sugeen qiimaha zaaida lagu kordhay sokorta kiilada boqolkiiba hamsada maanta boqol iyo sodon boqol afartan la kala gadaa
dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ka warbixisay roobab khasaaro u geystay dad riimiya oo deegaano ka samaystay togog biyo ah kuwaasi oo kusoo rogmaday buuro buuraha hoostooda roobab biyo ka dhashtay cabdifataax cumar ismaaciil agaasimaha waaxda reer miyiga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa oo u warramay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa arrintaasi ka warbixiyey iyo saameynta roobabka ay ku yeesheen dadkaasi
maanta adigu waxaan qaanay islaay maalmahana oramo nabadda ah waqasha gudidda intaba waa ku jirnay marka saddex marsho buu ahaa waxaa naada gacanta ku hayay midda reer sudaal arrinta koowaad waxaay dadka reer guuraawa inay ka baxaan meelaha lan meelaha godan oo biyo mareennada ah inay ka baxaan ma garat iyo waasi arrintaas meelaha ay qabeen roobka ka horooy oo aan wax calaamad lahayn oo markii roobku doo meeshii biyihii dushay ka marayaan meeshii qabnaydi meeshii kale lama kala garanayaan waa balaayaha qabyada ah wixii lamidka ah arrintaas marka waa ay beri weyn baanu ku wadnay arrinta labaad waxay ahayd safki iyo xoolaha oo meel kasta dheeran oo aanu shaqada weyn ka qabanay annaga iyo ngo gudaha ah oo la yidhahdo kobciye waxaanu ka bilownay meel gaal ka hayo adigu afartanki hore mutulujid oo la yidhahdo margaawa hadda waxaanu marinaynaa dilka dhowr meel yidhahdo gorowa u dhow caasimada u dhow marka arrintaasna annaga iyo ururkaas oo iskaasana waxaanu ka qabanay shaqo weyn arrinta kale waxa weye wacyigelin si aad u ogtahay dadkeenu marka roobabku da-aab waxay sameeyaan inuu qof kasta xasuusto yidhahdo deerkeed nahabkii ugu dambeeyey nagu dhigtooyo wax naga jiro markaas intuu boodo markii barwaaqo uu gaaro in si qorigiisa qaato reerkii ku malaynayo inay bakanada wax ka dhexeeyo inay marka halkaa uu ka dhaco ii sheeg waxaa la yidhahda aana qabin reer guwaaweynina baabadaas marka roobku do-o arrin dhaqana soo jireenabay ahayd waa arrin ku xoogan marka barnaamijkaasa dabiibka qaar nidaamkaa dabalibisil oo kenya jadiidan waxbaa ka dhacay deegaanadan kale hadda buuhoome waxbaa ka dhacay marka arrintaasna waxaan rabnaa inay dadka reer guuraaga ah madaxdoodu madaxda dhaqanku waaliyada dibadda oo barka hawshaa bararka ah oo laftigoodu inay qalaada marna shido marna damiso ayaduna bar ka noqontada
magaalada colombos ee ohio oo ah magaalada labaad oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan dalka maraykanka isla markaana ganacsiyo halkaasi ku lah ayaa waxa ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta gobolkaasi xilli ay canshuuraha ugu fara badan ay kusoo rogeen gobolka ohio wariyaheena deeqo yuusuf shire ayaa warkaan inooga soo dirtay dalka maraykanka
soomaalidu waxay gobolkan kusoo kordhiyeen waxyaabo badan oo muujinaya kala duwanaanshaha dadka ku nool colombos oo ka kala yimid meelo badan oo caalamka ah waxayna soomaalidu ka hirgeliyeen ganacsi muuqda oo ay ka dukaamaystaan dadyow kala duwan waxay ka hirgeliyeen xarumo iyo goobo ganacsi oo ay ka mid yihiin moolasha laga dukaamaysto xarumaha lagu hayo carruurta dadka waaweyn ama kuwa xanuunsan maqaaxyaha laga cunteeyo meelo dhallinyaradu ka daawadaan ciyaaraha kuna sheekaystaan goobaha laga caawiyo dadka immigrethonka ama socdaalka iyo tigidhada iyo kuwo kale oo badan in badan ganacsiga soomaalidu ay ka sameeyeen gobolkan waxaa ammaana maamulka iyo dowladda gobolkan oo iyagu ka qaada canshuur si la mid ah ganacsatada kale ee ajanabiga ah goobaha aan booqday waxaa ka mid a colombos global home health care oo ah xarun laga maamulo shaqaale aad u badan oo isugu jira soomaali iyo ajaanib kuwaasoo u adeega dadka waaweyn iyo kuwa xanuunsan ee guryahooda jooga si ay u helaan adeeggii maalinlaha ahaa ee ay u baahnaayeen asiile cumar waa milkiilaha iyo maamulaha xarun waxay soomaalidu horumar aada iyo aada u weyn ay ka samaysay hadday noqoto xagga diinta hadday noqoto xagga ganacsiga hadday noqoto xagga waxbarashada soomaalidu waa meelay aada iyo aada horumar dheeraad ah ay u samaysay waxaan aan qabanaa sida aan caawinaa dadka aan is caawin karin hadday noqoto da-weyn iyo da-yarba waxaan samaynaa waxyaabo xirfad caafimaad ah waxaweyaan guryahan ugu tagnaa waxyaabahan u samayn waxa weeye dee qofka toral care waxyaabaha la dhaho qofku wax kasta oo bini aadanimo ah oo qofku ilaa u soo tooso ilaa u seexdo waxa niidkaa oo u baahan yahay baan u brofide garaynaa ama aan u samaynaaba oo u qabanaa wax kasta oo dadka dadku ka faa'iidaysan karaan not only soomaali keliya ma ahan dadka marka ka faa'iidaysana oo yimaada oo kasta marka u ah waa dadka deegaanka sida dee maraykankana dhex deganahay ha noqoto afrikaanka qaaradeena ha noqoto soomaali carab dhanaa human beinka meelaha dadka biniaadamka oo cariga degan oo dhan ganacsiga sida weyn loogu xiiso qabo waa midka la xiriira transportationka oo ah shirkad dadka aan gaadiidka wadi karin sabab walba ha noqotee ka caawiya in ay helaan adeeg gaadiid oo saqiran islamarkaana howlaheeda maalmeed dadka u sameeya daahir cali dhuux waa milkiilaha xaruntan islamarkaana gaadiid badan ku caawiya dad kala gedisan oo waddamo kala gedisan ka yimid islamarkaana sharci u haysta in dadkaasi uu u adeego franklin transportation resources waa kambanigii ugu horreeyey oo transportationa oo laga bilaabo magaalada columbus ohio oo qof soomaaliya u leeyahay dadka soomaalida ahu maadaama ay magaalada ku soo badanayeen ganacsigaasna wuu soo badanayey oo ganacsiyo aada u tira badan baa soomaalidu magaalada ku leedahay transportationkuna wuxuu ka mid ahaa kambaniyadaas badanayey oo soo socday faa'iiday dadka runtii u leeyihiin oo dadka soomaalida ah waxyaabo badan faa'iidaha ku qabaan marka ugu horreysa annagaa ku nool oo reerahayaga iyo danahayaga ku dabarana markay ka soo hartana dadkaa soomaalida ah oo haddii abaar dhacda iyo haddii geeriyo dhacda iyo haddii baahi kala timaada iyo meel kasta qof soomaaliya dhibaataysan baa mar walba wax loo aruuriya dad soomaaliya oo khayr qabaa waddanka jooga dadka wax la baxo oo dadkaas wax ka caawiyaan ka mid nahay
halkaa warkaad ka dhegeysaneysaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xiisad u dhexaysa madaxweynaha dalka maraykanka iyo hay-adda f b ada ee dalkaasi ayaa sare usii kacaysa taasoo la xiriirta tuhunka laga qabo kulug lahaanshaha ruushka ee doorashooyinkii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi xiisadan ayaa timid kadib markii hay-adda f b ada ay sii kordhisay baaritaankii ay ku haysay gacayaro sare waa gacayare oo ku dhow islamarkaana la taliyaha dhinaca amniga madaxweyne trump ah baaritaankaasi oo la xiriira tuhunka laga qabo in ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi maraykanka sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa horey lagu eedeeyey inuu f b ada culeys ku saaray in ay soo xirto baaritaankaasi ayaa iska fogeeyey eedeymahaasi wuxuuna dhinaca kale meesha ka saaray in baarayaasha ka reebay agaasimihii hay-adda f b ada ee horey xilka ugu qaaday warkaas waxaanu dhegeystayaal waad ka dhegeysanaysa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa anaga intaa cidda warkeenu uu seegay waxay dib ay ugu daalaca kartaa bejka internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho doondeedkan waad ku mahadsantahiy dhegeysigii la socodka wararka subaxnimo ee radio muqdisho anigoo maxamed xasan cali ayaa idinla socodsiinaya sugaal macalin maxamuudna warka uu soo saaray faadi cabdigaasna oo farsameynaya